laba kun toban iyo toddoba waxaa halkan isugu yimid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada waxay ka hadlayeen shalay iyo maantay shalay iyo xalay dhacdooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho oo ku saabsanaa shalay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee qoraalkii uu soo saaray oo uu la wadaagay meediyaha oo uu ku dhaleecaynayay laba xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo weerarkii xalay lagu qaaday guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo geeridii iyo dhimashadii ka dhacday goobtaas xildhibaanada markii ay isla fiiriyeen islana qiimeeyeen sidii wax u dhaceen dariiqada loo maray qoraalkii shalay la soo saaray iyo weerarkii xalay la geystay labadaba waxaa u soo baxday qodobadan soo socda midda koowaad waxay si aan leexleexad lahayn u dhalleecaynayaan u cambaaraynayaan weerarkii xalay loo geystay guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur weerarkaas oo ay lix qofood gabar iyo shan wiil ku dhinteen aan waxba galabsanin saddex qof oo uu cabdiraxmaan ku jirana lagu dhaawacay isla markaasna cabdiraxmaan isagoo dhaawaca xabsiga loo taxaabay cabdiraxmaan waa xildhibaan hore waa wasiirkii qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah soomaaliya hore u soo noqday waa murashax madaxweyne oo laba jeer isu soo taagay markii u dambaysana madaxweynaha soomaaliya hadda la tartamay marka weerarka gurigiisa lagu qaaday oo ay nisa qaaday sida naloo sheegay booliska xaggiisa aan ka imaanin waxay u arkeen xildhibaanadu inay tahay sharci darro inay tahay khalad siyaasadeed inay xorriyadda ra'yiga iyo qofka inuu cabbiro fikirkiisa saxda ah iyo sida uu aaminsan yahay siyaasadda inuu u jaalanji garayn karo aragti ka soo horjeeda oo khaldan ayay u muuqatay weerarkaasi sidaa darteed xildhibaanadu si aada oo aan kala har lahayn ayay u cambaareeyeen waxaa kaleeto oo xildhibaanadu qodobka labaad ay codsanayaan in cabdiraxmaan xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda federaalkaah soomaaliya ay ka shaqayso sida cabdiraxmaan dib oo xorriyaddiisa ugu soo celinaya xildhibaanaduna sidaasay dalbanayaan sida ugu degdegta badan oo ugu dhaqsiyaha badan qodobka saddexaad labadii xildhibaan ee shalay laga soo saaray dokumentiska oo marka la fiiriyo iyadoo aan la maxkamadaynin iyadoon xasaanaddii laga qaadin oo ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranku inay dembiilayaal yihiin ayagana inaan u aragno inay sharci darro tahay qaabka oo u wajahay xeer ilaaliyaha dad xasaanad leh oo sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed magacoodii huwan in la caddeeyo oo lagu dhawaaqo inay yihiin dembiilayaal waxay ahayd mid ka fog sharciga iyo qaanuunka dalka u yaalla iyo dastuurka khilaafsan xildhibaanadu taana si cad ayay u cambaaraynayaan waa xildhibaan labada xildhibaan oo laga soo saaray waa xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye qodobka afaraad xildhibaanadu waxay isla garteen in baarlamaanka federaalkaah soomaaliya guddoonkiisa laga codsado in dib loo furo shirkii golaha shacabka ajendayaalkan iyo waxyaabahan muhiimka ah ee soo kordhana dib looga hadlo marka taana guddoonka ayay la wadaagi doonaan xildhibaanada qodobka shanaad waxaa maantay ku lagu sheegay shirkii jaraa'id oo qabtay wasiirka amniga iyo xeer ilaaliyaha qaranka iyo mas-uuliyiintii kale la joogay waxaa lagu sheegay in hoteelada ku yaalla magaaladan muqdisho oo dad ganacsataah oo ay leeyihiin aan shirarka lagu qaban karin shirar aan lagu qaban karin taa oo ay u arkeen xildhibaanadu inay tahay xuquuqda muwaatinka oo lagu xadgudub lagu samaynayo in dadka sharafkooda iyo dhaqaalahoodaba ay dhaawac ku tahay marka iyadana waxay codsanayaan oo si aan kala har lahayn ay u codsanayaan in tillaabadaasi aan waafaqsanayn sharciga laga laabto oo aan oo si cad looga laabto wasiirkii ku dhawaaqay uu ka laabto guddigu waxay isla garteen xildhibaanadii halkan ku shiray guddiga halkan fadhiya ayay soo qabteen oo xildhibaanada halkan fadhiya inay arrimahan ay ku heshiiyeen ay kala hadlaan xukuumadda iyo ciddii ay khusayso oo ay la wadaagaan natiijada iyo sida loo aqbalo iyo sida fulinteedu ay noqotona insha allahu inaan la wadaagi doonno dadka xildhibadan xildhibaanadu ay matalayaan oo ay mas-uulka ka yihiin marka guddigaasaa loo qabtay oo halkan hadda fadhiya hortiinna si ay hawshaa iyada ah ay ugu gudbiyaan xukuumadda ugalaan hadlaan aadaa umahadsantihiin waxaan ku wareejinaa guddoomiyaha ayaan ku wareejinayaa shalay yaan waxaan miidiya ka maqalnay laba xildhibaan oo ayadoon si sharciga loo marin runtii aad loo ataagayo oo xoog sheegad ku jirto taa annagoo la yaabanan haddana waxaan rabnaa midii kaloo haddana xala dhacay saad la socotaan ninka la yidhaha cabdiraxmaan waa nin siyaasiya waa nin ay ku fillaadkeliya in warqad loo geeyo la yidhaha meeshaas imow arrinkaasu runtii meelihii dalka soomaaliya meeshii laga keenay iyo isu tanaasulkii faraha badnaa la soo maray iyo muxuu ahaa meesha maanta uu joogo iyo hadda meesha loo celinaya waxaan is leenahay inaysan ku habboonayn arrinkaas markaan xalab maqalnay sidii xalan u taagannahay waxaan u tagnay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha salaad subaxaan isku gaarnay annagoo ka codsanayna wixii meeshaa ka dhacana muxuu ahaa in meydkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacdana lagu wareejiyo ciidamadana guriga laga soo dulqaado muxuu ahaa alxamdulilaahi ninkii dhaawiciisii iyo si maadaama aan u garanay inaan sharci loo marin muwaadinkaasna lagu wareejiyo runtii taasu ma aysa dhicin laakiin ballanay naga qaadeen in ilaa laba saacna sii dheheen qodobkii dambeo noogu xigana waxa weeye qodobka idaacadaha aan ka maqalnay arrinkaas waa mid soo dedejiday in xildhibaanada guddigaan la baxay halkan isugu yimaadaan runtii arrin aan aad uga xunnaha weeye arrin cid kasta oo maqashay waddanka oo hadda la gelayo dimuqraadiyadda loo socdo isu tanaasulka iyo meesha dalkan laga keenay in qoral lagu celiyo oo maanta la yidhaha haddaad fikrigay ka hor timaaddo baa sugaankula dhacaya runtii wax la qaada kara ma ahan arrinkaasna waa arrin aan aad u cambaaraynayno waxaan leenahay si miyur qaba arrintaa ha loo wajaho waxaan leenahay cabdiraxmaan hana lagu soo wareejiyo xorriyaddiisii haddii la dacweynayana broseska hala maro muwaadin waayo dembi wuu yeelo karaa arrinka kale oo laga soo laga hadla waxa weeye dadka ayagoo hurdaya intii meesha loo tega la xasuuqay ayagana waxaan leenahay dadkii dhintay innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun dadkii dhintay oo ka dhinteen iyo ehelka uga tacsiyanaynaa annagoo ku hadlaynaa afka muxuu ahaa dowladda meydkaasna dadkii iska lahaa ayadoon loo geyn yaa waxaa la marsiiyey muxuu ahaa si jujuuba oo sidii nimankii arxandaraha camal yaa waxaan maqlaynay inay layidhi ciidamadii xasuuqaya iyagana duugay arrinkaas waa arrin ayadoona geeri labaada waxaan leenaha madaxa dalka xakunta war bii waaye meesha maanta loo wado bahasha ha laga joojiyo waan ka talinaynaa haddii alla idmo mana aqbali doonno sida aad la socotaan waddankan laba nin oo aqoon-yahana oo dhallinyaraha madax ka ah ayaandhowd waxaad maqlayseen maamul goboleedyadii iyo duulaan iyo xooga qababaxa ka jirtay markii laga wada hadlay waa laysu tanaasulay waa la celiyey middii labaada lagu soo qaada dimuqraadiyaddana waa midda maanta muuqata fikirkay haddaad iga hor timaadana waxa weeye baa sugankula dhacayaa hadda muuqata dalkaanu qore uma baahana dalkaanu xoog uma baahana dalkaanu xisaaba u baahan yahay waxaan leenaha aqoonta aan idinka malaynayna iyo waxaan idinku dooranay iyo saan idin ansixinay iyo waxaan idinka raadinayno maa halkaas saad uga soo dhalaasheen maamul goboleedyada saad u xallideen mid lamid ahaan rabnaa in muxuu ahaa loo xalliyo waxaanan tabaynaa in ayaga qolob ku hoos jirto rabaa inay dadka shacabka iyo dowladda iska hor keenaan intaa nimanku waa nagala xoogaa firfircoonaayeen shacabka dowladda shacabka iyo dowladda waxbay dhihi jireen shacabkiina u tura meesha wax loo wadan ha laga soo celiyo shacabkana waxaan leenahay iyo dadka la xasuuqay iyo ciidamada iyo gadoodka ha la joojiyo labada aqal waxaan kugu jiraa muxuu ahaa dad mas-uuliyiina golaha wasiirada waxaad ku leedihiin dad inkastoo kuwa barwaaqaysan oo wasiirkoodii muxuu ahaa amniga maanta farsamada ka dhacaysa aanan aad u jeclaysan aanan ku cambaarayno imaanka meeshuu aaday haddana waxaan leenaha kuwo kale oo xisaabtami karaa jooga marka waxaan leenaha haddii alla idmo xisaabaan ku maqannahay qorga la adeegsaday yaan la aadin yaan muxuu ahaa ciidamo iyo howl la aadin annagaa hawshaa ku maqan waana xisaabtamaynaa waxaanan gaari doonnaa in cid kasta oo falkaas geysata mas-uuliyaddeeda ay qaadato in sharciga la hor keeno cid kastoo ay gashana ugama hari doonno hadday madaxda kore ay lug ku gasho iyo hadday muxuuaha amniga yeelataba aadaad u mahadsantihiin intaas weeye intaan wakiilka uga ahaa inta meesha fadhida inaan sheego intaana waxa weeye waa ereyadii la isku afgartay aadaad u mahadsantiin wasalamu calaykum